wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaaha heese kala duwan waan haynaa dabcanna sida barnaamijka magaciisaba ka muuqata dhambaalada dhegeystayaasha ay soo direen ibraahim oo haddaa midda ugu horeysa oo dhowr magac ay ku qoran yihiin aan soo qabto waxaa la yidhi marka hore waad salaamantihiin bahda v o a marka xiga baa la yidhi waa ibraahim xaaji maxamuud nuux oo jooga baa la yidhi magaalada jidda ee waddanka sacuudi arabiya waxa uu leeyahay waxaan halkan hambalyo dhalasho ka diraya buu yidhi oo farxad leh aan u dirayaa buu yidhi maryamo muuse abikar iyo seegeeda cabdinaasir macalin cusmaan oo wiil ugu dhashay buu yidhi dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaan leeyahay buu yidhi soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca sidaan sheegay warqadan aad bay u gaabneed hal qof baa soo qoray saaxiibadii uu jeclaa inuu tahniyadda gaarsiiyana wuu gaarsiiyey waxaan filayaa inay dhegaysanayaan tahniyadaasna ay ka guddoomeen wiilkaas u dhashay maryamo muuse abikar iyo saygeeda ah cabdinaasir macalin cusmaanna waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa hagaag waxaa noo baaqayaa saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo waxay yidhahdeen sadiiq faarax maxamuud iyo faadumo ibraahim faarax sheekh axmed iyo cabdiraxmaan xaaji daahir kamis faarax bare iyo leyla satal iyo waxay yidhahdeen sayid cusmaan sheekh ibraahim iyo cabdirasaaq xaaji catoosh iyo mawliid xaaji cabdi iyo ayaale maxamed moxamed injineer borow iyo baari cabdiweli iyo jaamac axmed samakaab waxaana dhammaantood ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo halkan uga diraan dhalasho dayib moxamed caydiid iyo marwadiisa zamzam muuse cilmi oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada hargeysa ducaduna waa xaggeena gabadhaas waxaa lena allah ka dhigay tii soo barbaarta oo soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ibraahinow toddobaadkan heesaha iyo waraaqaha waaban isku nabaynaaba calaashaan dhambaalada yar baan nahaynaa marka bal heesta ugu horreysa daad soo qabatid waxyeello haye waxyeello salaamaad cumar nuur cabdulle waa kan waxyeeladu waxyeeladu kula fududa dhinaca dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa ibraahimow dhambaalkan waxaa la yidhi oo dadka ku jira ugu horreeya dhammaan qoysaska reer axmed sheekh cabdille faadumo axmed sheekh iyo dhammaan ilmaheeda dhammaan qoyska reer xuseen saalax iyo dhammaan qoyska reer xasan saalax iyo dhammaan qoyska reer cumar saalax qoyska reer cabdi axmed sheekh iyo sahre cabdi axmed mubaarag cabdi axmed iyo marwadiisa abshira cabdi axmed yuusuf cabdi axmed iyo qoyskiisa maxamed cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed iyo sidoo kale hooyo saynab cali cabdiraxmaan dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xasan saalax iyo marwadiisa faadimo xuseen oo dhowaan uu wiilgu dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa salaameynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caasho iyo daanduray waanu idinka guddoonnay waxaana haba yidhahdeen wariyaasha kale ah ibraahim aadan maxamed france iyo wariye cabdirasaaq maxamuud tuuryare daariq cali mucow iyo awees xaaji nuur awees aar iyo waxay yidhahdeen maxamed kaafi cali muumin iyo maxamed abuukar ma'da iyo yaxya cali faarax iyo xasan weli sheekh abuukar iyo burhaan diini faarax iyo mustaf maxamed xiirey iyo waxay yidhahdeen cabdishakuur cali axmed iyo maxamed macalin xasan cali cabdiqaadir cali michael iyo weriye maryan axmed geedi iyo farxiyo xuseen cali iyo maxamed bashiir xaashi iyo maxamed deeq bare xaaji cumar fiyoore loo yaqaanaa iyo cabdinaasir daahir sabriye iyo cabdiqaadir cali axmed iyo cusmaan maxamuud faarax caqiil iyo ayaan cabdulaahi raage ayaan dhool iyo maxamed cabdiwahaab nuur abuja iyo cabdirasaaq maxamed faarax shiino iyo waxay yidhahdeen ha ka tegayna wariyaasha kale kalaa ibraahim guudle isxaaq liibaan cabdi cadow iyo nasro bashiir cali iyo cumar xasan cali iyo faarax ibraahim yacquub iyo ismaaciil axmed maxamed cali axmed sheekh shikhalow iyo baashi cali xaashi iyo waxay yidhahdeen zakariya maxamed maxamuud timcadde xasan mustafa isxaaq xasan toob cameraman cabaas maxamed faarax iyo muuse cabdi cali oo iyana ka mida farsamo yaqaanada s n t v iyo cameraman daadir haaruun dhammaan waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan weriye axmed cumar munye iyo xaaskiisa xaliimo cusmaan cumar oo gabarh ay ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada muqdishow gabadhaasna waxaa loo bixiyey sabriin axmed cumar ducaduna waxay yidhahdeen waa caasho iyo daanduray caashahaya waa tahay gabadhaasi waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto midii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba wax u tarta heestaan dhinacaag usoo heesta turay waabad qaadatee maad noo soo qabatid adiga waxaan soo qabanayaa heestaan kudhageedu yahay ibraahinow waxbaa igu leexsan waxaan maqli jiray beriisa igu cararay iyo marka la saxda adoo cuno markaad cunada cunayso mararka qaar markaad hadasho maya tan waa waxbaa igu leexsana waa wax kale beriis maaha miya
lafahayo dhabaarkiyo labatada gacmahayo inayo ludiyo jiir adigaygu ladhaanu qalbigayga lulaye markii aan hurgadalaado adoo igu lamaan lafahayo dhabaarkiyo lamatada gacmahayo inayo ludiyo jiir adigaygu ladhaanu qalbigayga lulaye markii aan hurdadalaado adoo igu lamaan laabtay salaaxan halaylaylki toosayey toosayey hurdaye haygu noqon haygu noqon lalaba jacaylkiyo ila arag lugooyada ha isku kayladine caashiqu ila degiye lalaba jacaylkiyo ila arag lugooyada ha isku kayladine caashiqu ila degiye
imisaaniladaanu laaga haysan jiraayo lumiina weenu luufluufiye noxodka uhu jariino wiilaadana ahaayo tilaabada labin jiray imisad lugoysi imisaaniladaanu lacaga haysan jiraayo lumiina weenu luufluufiye noxodka uhu jariino wiilaadana ahaayo tilaabada labin jiray imisad lugoysi laqdaaba ku horseedeenu labtiyo wadnaha iyo wadnaha
waa hagaaga codkiisa hariskii aad intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii iyo dhambaalada haddii aan ku noqono dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed iyo cabdinaasir aadan madgas iyo cabdilatiif barre aadan iyo ibraahim maxamed yarow mudane dhaqi bardey iyo isxaaq cali xasan iyo ismaaciil maxamed xasan iyo maxamed maxamuud macalin iyo cali isxaaq aadan iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxay kala joogaan maraykanka suudaan sacuudi arabiya south africa laascaanood garowe baydhabo waxayna hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan aadan ibraahim warjey iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa xaawe ibraahim cabdi oo degmada bardaale ee gobolka bay ku aqalgalay dhowaan waxaana ay leeyihiin isku waara oo noqda ku eebbe oo kala siiyo ubad kheyr qaba anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa la yidhi ugu horrayn waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a laanta afka soomaaliga gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi waxaan jecelnahay annaga oo kale ah reer axmed cabdulaahi cali kaar iyo reer ibraahim cabdi iyo reer cigaala bilaal iyo sidoo kale nasra axmed cabdulaahi iyo sheegeeda axmed maxamed cigaal iyo cabdiraxmaan cali cigaal waxaanu hambalyo u diraynaa bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda kale ah maxamed ibraahim cabdi iyo khatra axmed cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer waxa ay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan ee kheyr kalena lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waa tahay caasha dhambaalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaaminayaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan qaybta hambaliyada iyo heesaha caashucuud iyo daanduray waannu idinka guddoonay waxaa naaba yidhahdeen reer axmed cabdulaahi cali kaar iyo reer ibraahim cabdi iyo reer cigaal bilaal iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan cali cigaal iyo nadra axmed cabdulaahi iyo seygada axmed maxamed cigaal waxa aan jecelnahaba yidhahdeen inaan hambalyo iyo heestanba aanu gaarsiino maxamed ibraahim cabdi iyo khatra axmed cabdulaahi oo meherkooda uu ka qabsoomay burco hase yeeshee degan bay yidhahdeen waddanka austria waxay leeyihiin guurkiina guur kheyr qaba allaha ka dhigo oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee bana uu ubad kheyr qaba idinkala suuyo aamin ayaan leenaha dhegeystayaashana caasho dhankii heesaha ayaan usoo qabanaynaa heestaa lkudhinkeedu yahay bil iyo bakaalkeed soo birqayso haya yaa ku luuqaynaya ibraahino luul jilaali bisha banaantaas ii bakaalkeed soo birqaa tahaye haa i baalmarine Haa, bisha banaantaas ii bakaalkeed soo birqaa tahaye haa i baalmarine bishaaradeed baxsiimadeey adaa ahayd bishaaradeed baxsiimadeey adaa ahayd berigii martaada waayo waa bukaa berigii martaada waayo waa bukaa inankula baashaalo baariyo badankayga ku yaale been ma igahe inankula baashaalo baariyo badankayga ku yaale been ma igahe baxsano waa bayade inan ku bogaye ka baaqan maaye baxsano waa bayade inan ku bogaye ka baaqan maaye boga isaar an bogsade ibaaniye boga isaar an bogsade ibaaniye burhanta an ku barte la soo baxe burhanta an ku barte la soo baxe inakula baashaalo baariyo badankayga ku yaale been ma igahe inakula baashaalo baariyo badankayga ku yaale been ma igahe codkii macaana ee fanaanada luul jeelaani iyo heestaasi haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono caashahay waxaan soo qabanayaa dhambaal ay asxaab fara badan ku qoran tahay bal aan isku dayo inaan aqriyo inta aan ka kari karo ibraahinow waxaa la yidhi waa tahniyad aroos waxaana diraya baa la yidhi caashe maxamed cali iyo iqra maxamed cali iyo cabdinuur maxamed cali iyo xaaskiisa khadiijo xuseen iyo hindiye dhaqane iyo nasrakiin jacfar bashiir iyo nuurto bulow iyo najax kidhogo baa la yidhi najax kidhogo waa tahay iyo sidoo kale asxaab kale a ku jirta waxaa ka mid ah xasan maxamed absuge iyo dhammaan saaxiibo kaloo fara badan dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan sawde maxamed cabdi iyo maxamed cabdulle aadan oo ku magac dheer baa la yidhi carabey arooskooda uu ka dhacay degmada wajeer ee dalka kenya waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu waaro ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaaga xaggii heesaha heestan caasho hadde waa heestana dooriya haye yaa ku luuqaynaya ibraahino adaa lagaa rabaa magaceeda marka hore horta waa inaan sheegaa miya markaasaan ogaanaynaa fanaanita qaadaysa waa tahay waa tahay buur baa kugu gudban miyaad soo bixi kartaa waa tahay codadka maryan mursal iyo cumar dhulle
buur baa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa cumar dhuule iyo maryan mursal ayaan intaas kaga gudbaynaa cododkooda iyo dhankii dhambaallada axmed inshaar cabdulla ayaan dhambaalkan ka helnay waxa uu joogaa kismaayo waxa uu yidhi waxaan jeclahay in aad salaan ii gaarsaan dhammaan ehelkayga meel kastoo ay dunida joogaan waadna mahadsantihiin waa tahay aad iyo aad aad aad u mahadsan tahay warqaddii ugu gaabneed warqadihii aan beryahan ola akhrinayna ayaan u maraynaa inay taas waxaan tahay maqli jiray ibraahim oo hadal waa kii kooban oo kaalintiisa buuxiyey mar hadduu salaantiisii gudbiyey way isugu toostaan leenahay bal heesta ugu dambaysan haddaad ibraahim raacisid dhambaaladii waan ka laacnay intiaan haynay hubaal weeye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalke haye shuqul badana naftaan kuu hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu necn hanti la-aan waa tahay waa la iska heli doonaa miya jeebtaraqa waaye waxma haysta iyaa lagaa maqlan ha ilaahad ilaaha deeqda bixiya waxaa tahay waxaan u gartay inay tahay heestani tii uu ku luuqeynayay fanaankii digfeer iyo haygu necn hanti la-aan iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono haddii aan leedmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
داعي وحبيبي أفضل برشديني اللي ساد مويه وكليت معاكي الداعي وحبيبي أفضل برشديني اللي ساد مويه وكليت معاكي balweye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wada dalkeene balweye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wada dalkeene odiyo nasiibiyo har allaana deegsaday odanaya muuruhu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan odiyo nasiibiyo har allaana deegsaday odanaya muuruhu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan nafta ku hibeeyo hoyga ku dhalataan idaracayaaye haygu nicin hantila'aan haygu nicin hantila'aan nafta ku hibeeyo hoyga ku dhalataan idaracayaaye haygu nicin hantila'aan haygu nicin hantila'aan murti lagu hantaa jira hasaweenuna iduwe dhaxalkala halxidaalahbaqaar murti lagu hantaa jira hasaweenuna iduwe dhaxalkala caqalkaaga madashuna waqorabadii anun awraarkan kooyidi kuguna weyna caqalkaaga madashuna waqorabadii anun awraarkan kooyidi kuguna weyna muxuu gooba caashaqa la hayaa hareera kalaba u helani hagayaan sideena may wada hirgeliyaan shaqa la hayaa marka laba u helani habeeya sideenna way wada hirgeliyaan nabta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan cidda raacayaae haygu nicin hantilahaan haygu nicin hantilahaan nabta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan cidda raacayaae